إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay dhulka nafdhi ee gacanta kenya ku jira laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay weerar saaka ay mujaahidiinta ku qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka ah oo doonayay inay isbaaro dhigtaan meel dhow deegaanka dano ee ka tirsan shabeellaha hoose askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay muqdisho iyo duleedkeeda ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgallo qorshaysan oo sababay dhimasho iyo dhaawac ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose baay bakool iyo mandheera dagaalo khasaare dhaliya ayaa shalay iyo maanta ka dhacay magaalada ceyrgaabo ee xarunta gobolka sanaag masaajidda ugu waaweyn ay ku tukadaan soomaalida ku nool waqooyiga dalka maraykanka ayaa la kulmaya cadaadis amni uga imaanaya dadka nasaarada ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk xamse cabdibare ayaa tilmaamay in fadwadii ay soo saareen wadaadada u fadwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalk la qaadan waayey dowra diini ah ayaa loo soo xiray daroowlada kadib munaasabad ka dhacday degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mas-uul ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay habboon tahay in dowladda federaalka dib loogu celiyo cunuqabateynta hubka intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koronaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan haatanna u diyaar garoobah isagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur axadda taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay afariy tobanka bisha jumaadu thaani sannadda kun afar boqollixiyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan shan iyo tobanka bisha disembar sannadda laba kun afariy labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan in ka badan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay dhulka n f d ee gacanta kenya ku jira wararkaasi warar kale waxaa la diyaar ah moxamed daahir cali sow ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobollada banaadir shabeellaha hoose baay bakool jubbada hoose iyo mandheera gobolka banaadir ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen kontaroolka ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa sirdoonka ay ku leeyihiin xaafadda abagado ee degmada dharkeenley ee muqdisho warbaahinta al-furqaan ayaa xaqiijisay in qaraxaas uu ku dhintay askari ka tirsan dowladda mid kalena uu ku dhaawacmay sidoo kale qarax ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku lugeynayay tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka muqdisho askartaas ayaa la tilmaamayaa in qaraxaas ay ka dhaxleen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shabeellaha hoose ciidanka mujaahidiinta waxa ay saakay weerareen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo doonayay inay isbaaro dhigtaan halka loo yaqaano dalbiyaanka oo u dhow deegaanka danow weerarkaasi waxaa ku dhintay laba askari oo meydadkooda ay goobta kaga carareen askarta badbaaday weerarkaas ayay mujaahidiinta kusoo furteen laba qori oo a k forty seven ah iyo booshashkooda isla wararka shabeellaha hoose ayaan ku guda jirnaaye ciidamada mujaahidiinta waxa ay qarax ka fuuliyeen gudaha degmada janaale waxaana qaraxaas lala beegsaday oo uu haleelay guri ay ku qayilayeen ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa nisa inta aynu xaqiijinay waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay askari ka tirsan dowladda federaalka isla shabeellaha hoose ciidanka mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta shisheeyaha afrikaanta ee degmada qoryooley maynan heli faahfaahin ku aadan dagaalkaasi sidoo kale isla gobolkaasi ciidanka mujaahidiintu waxa ay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ka soo baxay deegaanka buufo kuna sii jeeday degmada janaale qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay sarkaal iyo askari ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo aynu helnay magacyadooda maxaana ay kala yihiin oyo oo ah sarkaal horkaca u ah koox ka tirsan ciidanka dowladda federaalka maxamed yariiso oo ah askari ka tirsan ciidanka dowladda dhanka jubbada hoose ciidanka mujaahidiintu waxa ay shalay madaafiic culus ku garaaceen xero ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buulo xaaji ee duleedka kismaayo madaafiicda ayaa sida loogu talagalay ugu hoobatay gudaha saldhigga waxaana duqayntaasi ku dhaawacmay in ka badan shan iyo toban askari oo ka tirsan maamulka axmed madoobe gobollada bakool iyo bay haddaynu midhacsano ciidanka mujaahidiintu waxa ay xalay ka fuliyeen howlgallo ka dhan ahaa ciidamada xabashida itoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed saldhig ciidamada xabashida itoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur ayaa la kulmay dagaal culus oo dhowr jiha ah kana yimid dhanka mujaahidiinta isla bakool ciidanka mujaahidiintu waxa ay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada waajida gobolka bay ciidamada mujaahidiintu waxa ay xalay weerareen xero ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka la yidhaahdo makuuda oo ka tirsan magaalada baydhabo howlgal ka dhacay gobolka mandheera oo gacanta kenya ku jirtana ciidanka mujaahidiintu waxa ay qarax la beegsadeen koley ka tirsan ciidamada kenya oo ka baxay gobolka wajeer iyagoo sii gelayay magaalada mandheera qaraxaasi ayaa haleelay oo burburiyey gaari mutabiish ah oo ay la socdeen ciidamada askarta kenya dhimashada waa shan askari oo ka tirsan ciidamada kenya dhaawacuna waa sagaal iyo toban askari oo ka tirsan isla ciidamada kenya diyaarad kuwa qumaatika u kaco helikabtar ah ayaa goobtaa ka daabushay meydadka iyo dhaawacyada askarta ciidamada kenya ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ee ka howlgala qaybo badan oo ka mid ah soomaaliya iyo kenya ayaa sii laba jibaaray weerarada ka dhanka ah ciidamada caratuurka u ah shisheeyaha soo duulay iyo kuwa kenya waxaana howlgalladaasi ay imaanayaan xilli maalmo yar ay ka harsan tahay in admis soomaaliya ka baxdo laguna bedelo howlgal ilaa iyo hadda aanan lugaha dhulka loo dhigin lana haynin oo aysan kala caddayn cidda maalgelinaysa iyo dowladaha ka qaybgelaya dagaalo khasaare dhaliya ayaa shalay iyo maanta ka dhacay magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag dagaaladaana u dhexeeyey maamulada kale ah somalilan iyo s c khaatumo ayaa shalay iyo maanta ka kala dhacay magaalada cayrigaabo ee xarunta gobolka sanaag in ka badan shan iyo toban ruux oo u badan dhinacyada dirirta udhexaysa ayaa ku nafwaayay dagaalada dib u qarxay magaalada ceerigaabo oo ay isku haystaan labada maamul waa somalilan iyo s c khaatumo halka ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan magaalada ceyrigaabo ee xarunta gobolka sanaag waxaa ka bilowday barakac ay samaynayaan dadweynaha ku nool magaalada kuwaasoo ka fogaanaya dagaalka u dhexeeya labada dhinac ee isku haysta magaalada ceyrigaabo hubka ay iswadaarsanayaan maamuladan ayaa lasoo werinayaa inay sababeen inay debqabsadaan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada ceyrigaabo ee xarunta gobolka sanaag masaajidda ugu waaweyn ay ku tukadaan soomaalida ku nool waqooyiga dalka maraykanka ayaa la kulmaya cadaadis amni ooga imaanaya dadka nasaarada ah faahfaahin ku aadan warkaas waxaa la diyaar ah mubaarak cumar masjidkan oo loogu magacaabo abuubakar sadiiq ahna masjidka u weyn ee ay ku tukadaan soomaalida ku nool waqooyiga dalka maraykanka ayaa wajahaya cadaadisyo dhanka amniga uga imaanaya dadka nasaarada ee u dhashay maraykanka iyadoo ay sare u qaadeen weerarada iyo naceebka ka dhanka islaamka iyo ehelkiisa ayaa tani waxay keentay in la joojiyo dhammaan duruustii ka socotay masjidka dadkuna salaabaha iyo tukadaan iyagoo baqaya oo feejigan maamulka masjidka abuubakar sadiiq ee ku yaala gobolka minnesota gaar ahaan magaalada minneabolis ayaa ku dhawaaqay in la hakiyay duruustii ka bixaysay masjidkan iyagoo ugu baaqay dadka jamaacadaha inay taxadaraan booliiskaana soo wacay waqti dambe ceshii markii la tukaday ceshii kadib u leeyahay nin baa soo geliyay social mediaha rasaasaan ku furaya waa rifalkaygaan u qaadanaya dadka masaajidka ku tukanaya abubakar dadka joogo shalayna nin caddaan aha yimid oo meelahaanu kalgalay mas-uushii maaha ridda adigu waa laga celiyay waa la celiyay markii dambe sawirkiisana waa loo gudbiyay booliiska marka saasaa maanta waxaan u fasaxnay ardadii marka cilmaheenna say sayf u ahaadaan maaha micnaheeda in dadka la cabsi gelinaya lakin wax cilmaheenna say sayf u ahaadaan qof kastoo soo galaayana markaad soo gelayso kolle iska fiida qofka kula socdo qof shuud ku soo galaa iska ilaali waa inaad taqaana qofka soo galaya insha allah si kastaba ahaatee yurub iyo maraykan waxay dagaal kula jiraan diinta islaamka waxaana marar badan weeraro laayaan oo dad badan ku dhinteen ay fuliyeen muwaadiniintooda kuwaasoo uu dhiga nuglaaday dhaleecanta siyaasiyiinta reer galbeedka ee ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa tilmaamay in fadwadii ay soo saareen wadaadada u fadwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalka la qaadan waayay faahfaahin ku aadan umuurtaas waxaa la diyaar ah farxaan cali cabdulaahi
xamsi cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa isagoo ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada muqdisho ayuu ku sheegay in la qaadan waayay fadwadii ay soo saareen wadaadaha ay iyagu shiriyeen laguna tilmaamay fadwadooda inay tahay mid qaldan wuxuu intaa ku daray in dadkii oo dhammi ay u qulqulayaan deegaanada wilaayaadka islaamiga ee ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sheegay in marka laga yimaado bulshada caadiga ah sida culimmada ganacsatada iyo qaybaha bulshada ay xitaa maxkamadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab u cadaalad doontaan saraakiil ka tirsan dowladdiisa marka sabab keeni karta inay saddex boqol ka badan oo culimada intay isu timaado soomaaliyeed oo ay ka imaadaan dalka dibaddiisa gurihiisa fatwooyin ay soo saaraan in la qaadan waayo oo la yidhaahdo fatwadan sax ma aha waxay la mid tahay in aayadihii la qaadanaya in axaadiistii inaynu maaragtay aynu ka maaganayno ayay ay u eg tahay marka horta aan waxaan qabaa aniga caqligeena dib aan ugu noqono haddaan soomaalin ah saraakiil baa la sheegaa ay u yeelaan inuu waryan oo tegi iska dhaaf ganacsadooda iska dhaaf saraakiil baa la sheegaa tegey oo maxkamadahooda tegey
xukuumadda villa soomaaliya ee fadhigeedu yahay muqdisho ayaa qabta in mujaahidiinta al-shabaab aan looga adkaan karin dagaal militari balse ay qasab tahay in dhanka fikradda lagala dagaalamo ayadoo taa laga duulayo ayaa dowladda federaalka waxay dadaal dheer ku bixisay sidii loo dhisi lahaa culimo huwan magac diineed waxaana hadda muuqata in dalku ay ka jiraan culimo badan oo ka dab qaadata shisheeyaha iyo dowladda federaalka sidaba lagu arkay muuqaallo ay horay u baahisay mu'asasada garabka warbaahineed ee mujaahidiinta al-shabaab isku soo wada duuba dadaalkii ay dowladda federaalka ku bixisay culimmadaasi ayaa iminka u muuqda mid wakhtigiisa ka soo dibdhacay bulshaduna ay wada fahmeen farqiga u dhexeeya xaqa iyo baadilka dowra diini ah ayaa loo soo xiray daroowalada gawaarida kadib munaasabad ka dhacday degmada saakawey wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinta warkaas la diyaara munaasabad ka dhacday degmada saakaw ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey dowra diini ah oo socotay muddo bil ah taas oo loo soo xiray gaadiidleyda ku dhaqan degmada iyadoona goobta munaasabadu ka dhacaysay ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada kalimaad muhiim ah oo lagula dardaarmayay gaadidleyda kasoo jeediyey malaaqbiyey axmed oo ah malaaqa guud ee beesha macali weyne iyo nabadoon cabdulaahi ansaari marka ikhwa doorka aan joogno door lagu daro caalamka meeshuu maanta marahaya waad ogtihiin baabuurka keliya aan lagu ekaanine fikirka inta kor loo qaado maskaxda la xoojiyo ummaddan in wax laga bedeli kara la isku dayo adinkaaba ummaddii dhex socde baabuurayow ummadda mas-uuliyadda aad u haysaan waa mid xajmigeeda bayna sharqi walqarbi uu yahay haddii ilaahay idin tuso ood ka milib keentaanna wax weyn oo weyn oo weyn baad bulshada ka bedeli kartaan adinka keligiin mas-uuliyad adagaay saaran maanta kuwaad qaadaysaan beri kuwa kale ad qaadaysaan maalina kuwa qaadaysaan marka ugu horraysa horta rikaabka aad qaadaysaan inaad rag iyo dumar kala ilaalisaan gaariga ciriiri waa mararka qaarkood in la saddex geliyo ma bannaano ilaaha looga cabsa midaas gaariga marka uu safarka dhaqaaqayo inaad adkaaru safar akhrisaan dadkan aad u sheegtaan oo tiraad adkaaru safar hala akhristo maxaa yeelay waxaad saaran tahay bir waaye waxaad maraysid waa waddo wax kasta ayaa ku qabsan karo haddii aad adkaaru safar aad akhrisid shil iyo wax dhibaata ma arkaysid bulshadana inaad u sheegtaan idinkan aad adkaaru safar akhrisaan weysadan aad ku dadaashaan
sidoo kale waxaa isna dhankiisa hadlay suldaan shucayb yuunis oo ah suldaanka beesha shiikhaal isagoona daraawallada u dardaarmay inay noqdaan dad ducaad ah oo bulshada gaarsiiya waxyaabihii ay barteen lan walba oo meelan fadhiya qiimo ka fadhiya ogaada lan la yaca majara lan la riyaahayana majara kulligaanan ducaada anna ilaahay dardiisaanan anna weli inta ku qaadanoona insha allahu tacala maclimiinta ilaahay khayrsiya dadaalka iyo biyeen xaafado kale naga noo xaafado horta ku bilownay qof walba qofka saaxiibsiyey deersiyey fal yuballiq shaahida cala qaa'ima rasuulka sal alla slam dardaartiisahay kan reegow ka maqon deersin waay dad ka maqon deersinay meelinku maqon walama ban ku warqobna hob aad deersiyo isu dheega isuna koo kale deersiya taasee dardaarninga ugu dambeyntii waxaan codbaahiyaha warbaahinta alfurqaan la dhex qaadnay qaar ka mid ah daraawaladii dowladda loo soo gebagabeeyey iyagoona soo bandhigay qayb ka mid ah waxyaabihii ay barteen intii ay dowladdu socotay magacaygu waa abshir maxamed keerow waxaana joogaa degmada saako dowladdu waxaan u qaadanay sida tafsiirka qur-aanka maxaadirooyin oo dowladda barbar socotay intaas waa ku qaadanay duruusta waxdaga ka mid ah daa'idin akhri waxaan kugu bilaabay suuratlkaafiruun nu tafsiirinaya insha allah hadii la yidhaahda bismillaahi marka hor maba kale magaca ilaahay arraxmaan ali naxariis guud naxariistay muslim gaalab ignaxariis arraxiim gaarnaaga mu'miniinta ignaxariis qul nabi maxamedow yaa ayuhal kaafiruuna gaalow laa acbudu ma caawidow maa tacbuduuna walaysan caawidaasan walaa antum isiigna mihiidin caabiduuna haanu caawidow oo maa acbud walaana caawidow magacayga waa awiyo cabdiraxmaan waxaan ku suganahay degmada saako waxaa noo soctay dowla muddo bil ah waxaan ka faa'iidaysanay tafsiir qur'aanul kariim iyo muxaadarooyin kala duwan safarkii iyo salaadii iyo waxyaabo badan aan ka faa'iidaysanay walcasri zamankii aan ku dhaartaye ina alinsaana bini'aadamkii la fii khusrin khasaare dhexdooday ahaadeen ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu ali rasuul u rumeeyeen wa camilu saalixaati camalka wanaagsan la imaadeen wa tawaasaw bilxaqli xaq isu dardaarmeen wa tawaasaw bisabri haddana sabarka isku dardaarmeen waxaan ka codsanaynaa xilli kasta haddii oo iishaag adeeyeen xilligan camal la gaaro in doorooyinkii iyo wacyigelintii fadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin u dhaha ilaahay in mar walbaba lasoo celceliyo maktabka dacwada ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa marar badan sidan oo kale dowlaad diini ah u qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah kuwaasoo kor loogu qaadayo wacyiga diineed ee bulshada si gaar ahna kan degmada saako waxa uu muddooyinkii lasoo dhaafay sare u qaaday sidii bulshada muslimka ah wacyigooda diineed loo xoojin lahaa warkan dhegaystayaal duhurnimadan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah elfurqaan mas-uul ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay habboon tahay in dowladda federaalka dib loogu soo celiyo cunaqabateynta hubka tafaasiil ku aadan warkaas waxaa la diyaara cabdulkhaaliq macali cabdiweli xili ay kasii darayso musuq maasuqa ay isku hayaan madaxda dowladda federaalka oo majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa sii siyaaday isdabamarinta hubka ay shisheeyaha ka helaan cabdi faarax juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la magacbaxay puntland ayaa shaaca ka qaaday in halis amni oo xoogan ay ka timid cunaqabateyntii hubka ee laga qaaday dowladda federaalka waxa uu tilmaamay in dagaalo siyaasadaysan oo dana shaqsiyadeed ku dhisan loo adeegsaday hubka ay dowladda federaalka ka heshay shisheeyaha hubkaasna aan lagu aamini karin xukuumadda uu fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxa uu tusaale usoo qaatay dagaalkii raaskambooni oo uu sheegay in dowladda federaalka ay u adeegsatay diyaarad daroon ah sidaasi darteedna ay habboon tahay in dib loogu celiyo cunaqabateynta hubka waxa uu kaloo xusay in dayancafinta ay iyaduna tahay mid aan habbooneen maadaama buu yidhi ay dowladda federaalka ku astaysan tahay kuwa ugu musuq maasuqa badan caalamka marka in cunaqabateynta hubka laga qaadaa khatar baa ka iman karta tii baa dhacday daroon baa laysoo isticmaalay soomaalidana maanta waxaa ka suurtagala nuclear inay soo isticmaasho wixii gacantooda soo gala meeshay kala joogto waa fafaalaha muuqda waxaana muhim ah in cunaqabateynta hubka oo la joojiyey maaragtay in dib loo soo celiyaa muhim ah hubka iyaga isu adeegsanaya way muuqataa daroon bay isu isticmaaleen wax ka weyna way isu isticmaalayaan bari hadday gacantooda gasho waayo waa dadaan heshiis ahayn oo aan weli soo kala kaban weeye arrintaas marka kayri mas-uulnimo ah in lagu degdego daynta cabsinteeda ayaa ah iyaduna kayr mas-uulnimo kale oo la qaaday waayo dalkaani the most corrupted nation on earth bay ku calaamadsan tahay dalka ugu musuq maasuqa badan ma haysato shuruuc ay ku heshiisay iyo mekaanisa ma haysato heshiis maaha shuruuc ma laha siyaasiyiinta u dhundaloola arrimaha geeska afrika ayaa sheegay in maamulada ka jira dalka soomaaliya uu midba kan kale ka musuq maasuq badan yahay ayna mar weliba isku diraan qabaa'ilaadka walaalaha ah ee wadadaga dalkeena soomaaliya iyadoona hubkii ay shisheeyaha kasoo qaadeenna ay ku hubeeyaan qabaa'ilaadkaas si kastay ahaataba dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban ayaa hadda isku tilmaamaya musuq maasuq iyadoona maalin weliba eedeen hawada isku marinaya warkii oo dhegaystayaal duhurnimadan aad kala socoteen warbaahintii islaamiga ah ee furqaan waa inaga intaa